waxaanoo wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkanna barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa siddeed iyo toban bilood ayaa hadda u hartay dowladda soomaaliya marka la eego mudakhaleedkeeda haddaba suuragal ma tahay qabsoomidda doorasho dadweyneoo dowladdu dhowr jeero hore ay ku colaalisay inaan dib loogu laaban doonin teendhada islamarkaana dalka ay ka dhacayso doorasho toosa barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya xuseen sheekh maxamuud la taliyaha madaxweynaha arrimaha dastuurka oo marti ku ah sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgeli doonaa wasiirkii hore batraalka soomaaliya maxamed mukhtaar oo ka faallooda siyaasadda guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan shaatax oo muddooyinkii lasoo dhaafay iyo wakhtiga harsan sheegay inaysan suuragal ahayn qabsoomidda doorasho dadweyne iyo duniye maxamed cali duniye carshaan oo ka soo shaqaysa duuladhiska soomaaliya goobjoogna usoo aheyd doorashooyinkii kala duwanaa dalka ka soo dhacay laga soo bilaabo labada kun dowladdii carta ilaa iyo iminka barnaamijka intaa aynu ku guda jirna waxaynu ku jeexjeexi doonaa qodobkaasi soo dhowaada mar kale aan ku horeeya la taliyaha madaxweynaha xuseen soomaaliya waxaay u diyaargaroobaysaa saad dhowr jee hore sheegteen in doorasho qof cod ay ka dhacdo dowladda soomaaliyana ay ku colaliso marka bal xaggee wax marayaan
bismi llahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu dhegeystayaasha iyo asxaabta barnaamijka igala qaybgelaysa v o a waa salaamantihiin salaan kadib dabcan sida aad sheegtay soomaaliya laba kun lix iyo toban laba kun iyo labaatankii maanta mataqaanaa hadda oo la joogo dowladda wakhtigan jirta waxay soo bilowday xilli hore diyaargarow oo dabcan diyaargarowgaas oo heshiisyo lasoo gaaray golaha wadatashiga qaran kadibna dastuurkii wax looga soo bedelay xeerarkii doorashada quseeyey la keenay maanta waxaan maraynaa meel fiican oo bilow ah oo ah in guddigii doorashada uu diyaar yahay uuna u baahan yahay in tasiiraadkiisii iyo howlihiisii lagala shaqeeyo lana howlgeliyo marka diyaargarow fiican ayaa socda oo lasoo sameeyey waxaan filaynaa guddigaas inuu shaqadiisa qabsado arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha kale ee facilitieskay u baahan yihiin lagala shaqeeyo insha allah
maxamed mukhtaar markay timaado doorasho qof cod isla su-aashan suuragal ma taha horta bismillahi raxmaan raxiim salaantii waxaan la qabaa saaxiibkay ereyga horta aan saxna ah qof iyo cod sida sharciga uu sheegaya waxaa leeyahay beeraha waa loo astaynayaa kuraasta marka taa marka laga hadlayo waxaan ka hadlayna waa doorasho toosane kama hadlayno qof iyo cod qof walba uu sharci karo kursiga uu rabo qof walba oo codaynaan qofkuu rabo uu dooran karo isagana uu qabiilku doono ahaan karo marka horta meeshaasu dadka in waxay u baahan yihin dadka soomaaliya inay aada u fahmaan waxa laga hadlayo waa doorasho toosane ee lagama hadlayo doorasho qof iyo cod ah sida loo yaqaano oo ah qof walba inuu sharci karo kursiga uu rabo taa markaan ka gudbo runtii waa arrin aada mudan in lasoo dhoweeyey mar walba oo soomaaliya ee u durugta dhanka ah in dadka ay matalaadooda ayaga ay dooran karaan waa arrin soo dhow mudan in la taageero balse laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay wadajir siyaasadeed ama raalli ahaansho siyaasadeed ayaa lafdhabar u ah doorasho walba oo la rabo wadanka inay ka dhacdo haddii doorashada ay keenaysa in dadka sii kala fogaadaan dee waa dhibaato markaas soo kordhaysa balse laakiin haddii ay tahay mid isu soo dhaweynaysa waa wax mudan marka taa waa horta arrinta ugu muhiimsanoo midda labaad oo ayadana muhiimka ah weli waxay tahay arrinta shuruucda iyo qaabka loo sameeyey shuruucda iyo qaabka loo sameeyey guddiyada laakiin suuragal ma tahay in doorasho saa doontaba u dhiga dadweynuhu inay wax soo doortaan cidda matalayso hadda mar walba waa meesha loo socdo fiiri farqiga u dhexeeya macnaa meesha loo socdo qof walba oo soomaaliya oo yidhaahdo doorasho ma dhacayso abadiyan dee wax macna ma samaynayso laakiin waxa aan ka hadlayno waxay tahay shuruudihii iyo siyaasaddii iyo agabkii loo baahnaa ma haysanaa si ay u dhacdo taas waa marka meesha cilladda ay ka jirto gudoomishaata labadii kun qarta kadib markasta waxay ahayd in dadku wax soo doortaan oo rajada ah dadku wax ma dooran doonaan meeshay taala laakiin hadda suuragal ma tahay wakhtiga koobana harsan in dowladdan ay hirgeliso doorasho dadku inay iyaga soo doortaan wakiiladooda
bismillahi waxaan aada umahadsan tahay waxaan salaama senator xuseen maxamed mukhtaar iyo duniyaba oo igula jiro barnaamijkan runtii maxamed mukhtaara meelo badan kaga raacsanahay oo ah doorasho qof iyo cod marka la leeyahay iyo doorasho oo four point fiveka weli lagu soconaayo oo kuraasta weli aysan four point five ku salan tahay waa kala duwan tahay marka in la fahmo horta taas aaday muhiim u tahay doorashada hadda aan ka hadlayno waa doorasho toosan oo la rabo in la qabto mar haddii kuraastii jaa qabiilada ay kala leeyihiin oo aysan noqonayn kuraas markaa loo tartamaayo oo keliya loogu tartamaayo kursi kursi loogu tartama aansan ahayn dadku inay mataqaanaa ay u furan tahay inay doorashadii markaas ay ka wada qayb galaan marka waxay la tahay runtii doorasho qof iyo cod inay qabsoonto xaaladda hadda aan ku sugannahay farqi weyn aa udhexeeyo qabsoomidda iyo situationka hadda aan ku sugannahay marka waxay u baahan tahay howlo badan oo in la caddeeyo u baahan siday ku qabsoomayso doorashadii qof qof iyo cod ah waxaana weli muuqda inaanu maaragtaa dowladdu waxay hadal haysaa oo keliya doorasho qof iyo cod aan qabanayna technically sida loo qabanaayo imkaaniyaadkii sahlila in la qabto waxaasoo dhan weli miiska ma saarno marka saadaalintaas saadaalikanna waa iska mataqaanaa mid ku salaysa xaaladda hadda dalka ku sugan yahaye laakiin wax war badan iyo iyo iyo hadal badan iyo iyo xog badan waxay ku dhiman tahay weli dowladda ku dhiman tahay
duni maxaa macalin isla su-aashaas midi makuu muuqataa inay inay suuragal tahay bismi illaahi raxmaan raxiim waa salaamaya v o a iyo asxaabta igala qeybgelaysa dooda iyo bulshada soomaaliyeed dhammaan su-aashaada markaa u noqda jawaabtii aniga fikir ahaantayda doorashada waa loo baahan yahay opportunity badan waa la haystaa konton sano ka hor ayaa ummadan ugu dambeysay inay wax doorasho qof iyo cod galaan sida saaxiibada ay sheegeen maxamed mukhtaar iyo ay sheegeen horey ee shaatax horta waxaa ka horeysa qaabka in la isla fahmo doorashada qof iyo cod oo haddana le four point five ayaa saldhig u ah oo lagu saleynayo ma tahay marka doorasho xor iyo xalaal ah ma noqonaysaa midda kale oo jirto meesha makaaniyaadka miyana in la iskaga riyoodo keliya ma ah waqti ma la haystaa oo waqti intaas lagu qabto dadkii tirakoob ma la sameeyey maxkamaddii dastuuriga ma jirta oo dadka berika la reebi lahayd guddiga siduu ku imaaday guddigii hore waxaan ognahay sixteenkii dowladda xasan dowladdii hore uu hogaaminayay guddigii la dhisay halkey ku dambeeyeen xaliimiyarey iyo yacni haddii aan guddiga axsaabtiiba aan si commissionka si saxa ayna ku imaanin ay ku imaadaan qof jeclaysi ama qofka markaas bawarka haya dad uu soo magacaabay iyo in lala xulafo ah ma noqonayaa waay guddi oo oo dhexdhexaad ah ma noqonayo oo laisku aamini karo oo dadka u dhexeeya mise wuxuu noqon doonaa taariikhda sidaan soo hayna ama waaye aragnimadeenna kii labada labada teeram ku dhawaaday inuu jiro oo halka teeram ahaa ee labada guddi lagu kor lagu kordhisay marka riyo uun ma soconaysa laakiin waaqiciga in loo dhacaa fiican
xuseen bal dadka u sharax doorashada rabtaan inaad qabataan sideed toban bilaa harsan dabcan tirakoob dadweyne ma jiro maaragtay tasiilaadku doodo badanaa ka taagan dooda dhaqaalaha way imaan doontaa qaybaha dambe su-aaleyna ku jirtaa sideed rabtaan inaad dalkan doorasho u qabataan
waa mahadsantiin asxaabta n aragtidooda iyo consernka ay muujinayaan qaybo ka mid ah waa jirtaa shaqaa dhiman taa la iskuma haysto laakiin shaqo fiicana lasoo qabtay guddiga ayaan ka sugaynaa inay mataqaanaa jadwalkooda iyo road mapkii doorashada ayaga ay la yimaadaan ayaga oo dabcan raacaya heshiiskii golaha wadatashiga qaran ama warmurtiidkii hadduu dambeeyey golaha wadatashiga qaran oo laga sugaayo juun laba kun labaatan iyo lix inay qabtaan doorashada dowladaha hoose taa marka dabcan golaha ka hadlayso golaha sheegida waa gola ay ka maqan yihiin laba maamul goboleed oo puntland jubbaland san joogin marka waa waa waa dowladda dhexe iyo saddex maamul goboleed may waa mahadsan tahay hal dowlad goboleeda ka maqan oo puntland ah inta kale raallia isaga ahayn waa soo saxiixeen yaana mataqaana taas hadda wakhti badan ba isaga luminin heshiisyadii lasoo saxiixay dhaqangelintooda baarlamaanka markay ku wareejiyeen kadib qofkii ka noqda asaga mataqaana u taallaa midda oo ay asxaabta hadda ay soo jeedinayeen ku saabsan doorashada dhacaysa nooceeda horta waa mid waa ku waafaqsanahay nooca doorashada hadda dhacaysa waa mid wadankeena la jaan qaadaysa dadka mataqaanaa marna nooca doorashada iyo mataqaanaa iinteeda iyo ceebteeda duraya marna xaalka wadanka sida uu yahay intay mataqaanaa fiiriyaan doorashada ma dhici karta aaminsan inay iswaafajiyaana laga rabaa dalkeenna maxaa dhici kara oon duruufta hadda aan ku sugannahay la jaan qaadi kara hor u socon karnaa waxaa la samayn waxaa la samaynaa doorasho toosa waaye doorasho qof iyo codana way tahay hal mid waa sax oo doorashada mataqaanaa baarlamaanka labada aqal ay dadka inta badan fiiriyaan ayada waxaan dhahnay for the time being hore ugama gudbi karno reerkii kuraastii reerihii ha loo ilaaliyo laakiin doorashada dhacaysaa waxa waaye dhowr category waaye mar waa fulin iyo baarlamaan baarlamaanka aan u kala qaadno golo deegaan iyo dowlad goboleed iyo golaha caasimada muqdisho saddexdaasba mataqaanaa waxay doorashadooda u dhacaysaa qof iyo cod qof soomaaliyeed oo xisbiga uu soo xusho ayaa la dooranaa qabiil la fiirin maayo waa nidaamka doorashada la yidhaahdo n liiska xiran oo uu xisbiga soo qoranayo mataqaanaa golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka dowlad goboleedka waxaa soo haray fulinta degmadan mataqaanaa la yidhaahdo waa beri maayarkeeda ama guddoomiyaheeda degmada dadkaa dooranaya sidoo kale mataqaanaa muqdisho maayarkeedana waxaa dooranaya dadka shacabkaa dooranaya ma ahan mataqaana mid qabiil laga fiirinaya ma aha si la mida madaxweynaha dowlad goboleedka ama hogaamiyaha dowlad goboleedka iyo madaxweynaha federaalka baarlamaanka federaalka labadiisa aqal ayaa xeerku wuxuu qorayaa in reerihii la fiiriyo inta kasoo hartay marka waa doorasho toosa qof iyo cod ah ayada nafteeda waa doorasho qof iyo cod ah oo dabcan qof kasta inuu hal cod leeyahay universal suffrage ayaa requirements badan u baahan laakiin qof iyo cod marka la yidhahdo halka qof hal cod inuu yeesho waa requirementigeeda taa marka asxaabta mataqana intaasaan ka leeyahay laakiin mid aan mataqana isku waafaqsannahay doorashada diyaar guruub badanay mataqana u baahan tahay laakiin dowladda waxay rabtaa in guddiga mataqana ay kala shaqayso in juun laba kun labaatan iyo lix ay qabato labaatan iyo shan sorry ay qabato doorasho qof iyo cod ah oo golaha deegaanka ah tan kalena ay qabato guddiga ka hadlayda xuseen guddiga ka hadlayda waa guddigii aad samayseen oo puntland maqan tahay oo jubbaland ku jirin oo laga yaabo in hogaamiyaasha mucaaradka ay keenaysan ra-iisul marka sidee loo kalsoonaan doonaa guddigan qaadir su-aalan ku weydiinaa haddii mataqaanaa nin nairobi iskaga qaylaya ama mataqaanaa shawaarmo iskaga cunaya uu sharci yahay waxa uu sheego adinkaa soo xiganaysaan ee baarlamaankii soomaaliya ee mataqaanaa golihii wasiirada ummadii soomaaliya dadkii matalayay oo xukuumadii iyo mataqaanaa dowlad goboleedyadii waxay soo sameeyeen oo sharci kasoo dhigeenna la duraayo bal yaa mataqaanaa noo talinaayo oo hadhowdii aan rabnaa wixiis inaan qaadano ma waxaan rabnaa nairobi in go-aan kaga soo gaaro su-aashaadaan ku weydiina dadka hadda yimid guddiga dhaliilo waa yeelan karaan la iskuma haysto qabaailay ka yimaadeen oo waxay ka kala yimaadeen deegaano iyo dad baa mataqaanaa keensaday qaar waa la dhihi karaa laakiin duruufteenna sida ay tahay waa ma ma wax kale oo cid kale guddi kale oo la keeni doono oo mataqaanaa cidda keeni karta guddi sidaas ka duwan oon maanta reere laga fiirinaynin oon deegaane laga fiirinaynin cidda keeni kartaa la rabaa duruufteenna wax la jaan qaadi kara ayaan maanta wax ku dhisan karnaa tabarteenna ayaa sidaasa maanta reeraha waa la iska fiirinaa deegaanada iyo hogaamiyaasha waa la isqancinaa intaas mataqana in la isaga qancaan rabaa ayadoo saasay taan rabnaa wixii ugu macquulsan oo waddankan ka hirgeli kara in la qabto wax perfect lagama yaabo maxamed mukhtaar markay timaado wada ogolka siyaasadda waxaad og tahay golaha uu soo khaganayo xuseen qaarkooda hadda dowladdii dagaal ba kula jiro meelaha qaar habada dhacayso marka maqnaanshiyaha labada maamul goboleed iyo mustaqbalka in doorasho la aadaahay misaban karta intaanan waxaan rabaa dhowr qodob horta inaan aan aan saxno doorashada kama had kama had kama harin siddeed iyo toban bilood sida ay sheegeen golaha wadatashiga qaranka ay go-aan ku gaareen waxay yidhahdeen bisha juun waa inay dhacdo doorashooyinka dowladaha hoose taa macnaheed waxay tahay lix bilood ayaa ka haray sidoo kale midda dowlad goboleedyada waa inay dhacdo bisha september waxaa ka haray marka sagaal bilood tan aad ka fikiraysa waxaan u maraynaa midda federaalka ah okay xagga ii dhig arrinta waxaan rabaa saaxiibka inaan saxo dadka soomaaliyeed macnaha sharciga doorashooyinka way sharciga doorashada way akhriyeen waxaana si cad uu sheegayaa in la ilaaliyo saami qaybsiga beelaha dadka dee af soomaali waa waxa uu ku qoraya maha af ingiriis kuma qorno saami qaybsiga beelaha ama ha noqoto midda federaalka ama ha noqoto dowlad goboleedyada ama ha noqoto midda dowladaha hoose kulli waa in la ilaaliyo saami qaybsiga beelaha waa mid qodobka midda oo dadka ay u fasaxan yihiin waa midda midda la mid ah federaalka hadda federaalka laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta beelaha ayaa qaybsada saas ayay dad ku yimaadaan laakiin cid kasta ayaa isu soo sharxi karta madaxweynenimada marka way kala duwan yihiin macnaha marka ay imaada meeyarka waa furan yahay waa run laakiin markay imaada golaha ha noqdo macnaha local councilka ama ha noqoto baarlamaanka dowlad goboleedyada ama ha noqoto midka federaalka beelaa lagu qaybsanaa marka taas marka la fiiriyo meesha arrinta qabiilka waxba iskama bedelin marka horta taas waaye tusaale ahaan hadda gobolka banaadir sagaashan iyo todoba qof aa loogu talagalay muqdisho council in loo sameeyo taa waxaa qaybsanaya qaybaha qabiilada qaybsanaya markaasi waxay ku imaanayaan ayagoo kuraastii ay matalayaan xisbiyo imaanayaan marka horta dadkii waxaa u baahan yahay arrinta dhankaas inay ka fahmaan arrintan dowlad goboleedyada maqan sharciga doorashooyinka wuxuu leeyahay doorashada waa inay ka dhacdo soomaaliya oo dhan haddii soomaaliya oo dhan marka marka la leeyahay waa loo wada baahan yahay cid walba oo ka tirsan in ay qayb ka noqoto macno badan ma samaynayso in qayba ay dalka maqaan laakiinse taas waxaa lagu gaaraya dee wadahadal in madasha la soo celiyo in wadaxaajood lagu raadiyo in dee laisu turo sababtoo ah annaga waxaan rabnaa doorashooyinka inayna isu soo dhoweeyaane ee ma rabna doorashooyinna sii kala fogeeya ama colaad gaarsiiya ama xabad dadka isku ridaan marka anigu waxaan aaminsanahay in mar walba loo baahan yahay madashii in la soo celiyo ogow arrintan oo laisku haya hadda doorashaa laisku haya laakiin dhammaan arrimaha federaalka quseeya arrimihii amnigaa laisku haya arrimihii waxbarashada laisku haya arrimihii caafimaadka laisku haya waxaasoo dhan waxay u baahan in laga wada hadlo oo go-aan laga wada gaaro
sheekh markay timaado muranka siyaasadda ee dowladda dhexe dowlad goboleedku iyo walaac aad qabteen maalmihii lasoo dhaafay xaggee laga aadi karaa meesha
walaa horta mar kastoo muran siyaasadeed ama khilaaf siyaasadeed oo dhaco waxaa lama huraan ah oo aan laga fursanayn in wada la wada hadlo wada hadal ayaa wax ku dhamaan karaan si kale wax ku dhamaan karaan habeeraatee ma jirto marka tan ugu horeysa aan anaga aan arag u aragno inay muhiim tahay waxay tahay in horta laga wada hadlo wixii markaas taagan sidoo kale waxaa kaloo muhiim ah qaabka loo wada shaqaynayana inay naqato qaab shaqadu ay cid kastoo mas-uuliyaddeeda leh loo dahayo ilaa hadda waxaa muuqato doorasho qof iyo cod ah in go-aankeeda iyo iyo siyaasaddeeda kor lagu haayo aana weli hoos imaanin aniga xuseena noo sheegi doona haddee jirta haddee jirto in wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk uu la kulmo wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedyada ay ka wada hadleen go-aankii s c ay gaartay sidii loo hirgelin lahaa aniga horta meel kuma oge haddee jirto oona loo sheegi doonaa laakiin waxaa noo muuqato oo hadda arkeenaa inaan isla soconba maxaa yeelay waxaan guddiga doorashada la kulanay waxay noo sheegay inay heer degmo counsilkii iyo heer federaal maamul goboleed iyo heer federaalba iyaga ee mas-uulkii inay qabtaan waxay ahayd markaan la shiraynay saddex maalmood ka hor shalay waxaa la dhisay golihii degaanka degmadii mahadaay oo lagu dhisay qaabkii mataqaanaa oo hore wax lagu dhisay aan qof cod ahayn guddigana waxay noo sheegeen ma sidii markii iyaga loo magacaabay loo dhaariyey inay mas-uul iyaga ka yihiin doorasho kastoo dalka laga qabanayo xaggee wax ka qaldan yihiin
marka waxaad leedahay dowladdu islama socoto leslama socdo leslama socdo waxaana keenayo go-aankii oo kor lagu haayo mas-uuliyadda oo kor lagu haayo waxyaabaha marka dadka barna ay qowdareynayaan waa taa runtii waxaan jeclaan lahaa in la kala saaro rabitaanka shacabka ee doorasho qof iyo cod ah iyo capacity-ga dowladda inay ku hirgeliso doorasho qof iyo cod ah waqti u haray iyo iyo tasiilaadka ay haysato in la kala saaro aada u jeclaan lahaa maxaa yeelay dadku waxay rabaan doorasho qof iyo cod ah waxaa su-aasha ka taagantaha waxa ay tahay capacity-ga dowladda iyo dadka dowladda horasha u wado iyo iyo iyo sida wax u wadaan iyo waqtiga hare aanaa
duniya markaad fiiriso arrinta doorashada guddiyada hadal sheegta waqti guddi shaqaynaya waqti ka dhammaaday markii dambena damaan waa la kala diray marka guddi hadda la sameeyey rajo ma ka qabtiin ka ka ka khibrad ahaan inay ka shaqayn karaan doorasho guud ahaan soomaaliya ka dhacdo
guddigan waa ka hadalnay oo annaga golaha wada tashiga waxay soo saareen arrintan maanta arrin ka horreysay soo saareen waxay dhaheen labaatan labada kun labaatan iyo afarta ayaan qabanaynaa doorashooyinka deegaanka kuwii oo isteedyada madaxweyneyaashiin waxaan qabanaynaa november wixii oo dhan inay soo gudbteen waa ujeedaa micnaha laablakaca waxa haddii lagu sameeyo oo realityga ka fog lagu lagu riyoodo waxa riyo ma soconayso waxa soconaysa in road map uu jiro road mapkiina in lagu dhaqaaqayo qorshe jira qorshe howleed inuu jiro waayo oo doorashada ah midda kale oo meesha ugu muhiimsan waxa waaye in la loo wada dhan yahay dadka waxaa waay haddii heshiis uu meel maraayo labada kun iyo labaat sideed iyo tobankii waxaa og tahay heshiiskan hadda qaabka loo dhigay axsaabta inay ku imaanayaan in guddigii doorashooyinka ee markaas jiray ee xalimiir ay hogaaminaysay iyo maamuladoo dhan oo gobolka banaadir la jiro oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihi joogaan baydhabo in lagu gaaray haddana madaxweynihii markaas jiray waa tay dhuusamareeb marka la iskugu tagay oo niri intuu soo jiitaba soo jiitaba soo jiitaba waqtigii lastiga markay tahay oon annaga bulsho reedadana aan dhuusamareeb wan niri suurtagal ma aha waxaan maalintaas waxaan ku dhawaaqnay in aan diyaar u nahay haddaan bulsho reed nahay maamulada iyo saddex maamulna way isla jireen laba maamulna way isla jireen saa u xasuusato tii u dambaysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahoo kala socdana way isla jireen idinkoo heshiis ah ayay doorasho qof iyo cod ku dhici karta maantana waxaan leeyahay aniga oo fikirkayga iyo in ila mid ahoo aqoon-yahana ayba ay leeyihiin oo fikirka ay qabaan waxay tahay war toddoba qof ayaad ku ahaydeen toddobadii qof baa laba maqan tahay iyadoon la wada loo wada hadal la furin oon laisu soo dhawaanin waxba ma ma suurtoobayaan waktigana waktigana waktigana waktigana suurtagal ma ahan dad aan la tirin
xuseen sheekh maxamuud labaiyo labaatankii iyo kow iyo labaatankii xubnihii mucaaradka kuwooda ugu tunka weynan ku jirtay madaxweyne xasan iyo tiimkii banaanka joogay dowladdii farmaajo waxaad ku haysateen in wada ogolaan siyaasadeed in saamileedu maqnayd labadii maamul goboleed oo hadda laga rabaabay isla maanta meeshay joogtaa marka ma shalaa saxnaadeen mase maanta saxantihiin waa maadsantahay madaxweyne farmaajo waxyaaba aan ku haysanay waa jirtaa waxaa ka mid ahaa dabcan in loo dhan yahay annagana weli waana ku qabsan karaa laakiin hal mid oo madaxweyne farmaajo aan hadda uga duwannahan kuu sheega dowladda sanad iyo mataqaana sideed biloodaa u dhiman sida aad sheegtay wakhtigay weli haysataa broseskan waxay soo bilowday markii madaxweynaha lacaleema saaray maalintii lacaleema saaray maalinta ku-xigtaa lasoo bilaabay ilaa markaas waa la soo waday soomaaliya iyo challengegeeda ayaa mataqaana dib u dhac uu soo soconayay dowladdii oo wakhti haysata in la yidhahdo waxba ma qaban kartiine hadda doorashada ban aada ayaa saaxiibaday qaar ka mid ay ku doodayaan marka sidaa intaan la dhihin waxaa ila fiican waxaa waxaa ila fiican waxaa ila fiican waxaa waxaa la qabtay heshiisaa doorashada laga soo gaaray n c c da ay heshiiska soo gaaray may heshiis waa la soo gaaray cabdiqaadir maadaan goobjoog u ahayn puntland waa ka maqan tahay sax laakiin inta kale heshiisay ka soo gaaray maanaha anig kula diidan inay cidi maqan tahay inay cidi maqan tahay maanaa kuu diidan laakiin in baa isku raacday baarlamaankiyaa dastuurka wax uga soo bedelay baarlamaankii haddana mataqaanaa fiiri waxa aan la isku haysanin adduunyada ma jirto si loo kala baxaa jirto go-aanada loo gaaro go-aanka waxaa loo gaaraa si mataqaanaa wadar ogolaa looga soo gaaraa waxaa loo gaari karaa mataqaanaa majority haddana loo gaara baarlamanka go-aanka si u gaaro waa taqaanaa lagaga sheekayn maayo hadda calaa kulli xaal guddi doorasho oo baarlamanka soo ansixiyey ayaa meesha jooga soo ma dhan dhinacaas waxaa waaye siyaasadda dowladda waxaa uga degsan dadka ka maqan oo dowlad goboleedyada ah iyo mataqaanaa siyaasiyiinta kale ahba inay miiska la soo fadhiisato oy ku qanciso inay mataqaanaa dabcan proceska dhinac ka soo raacaan dowladda inaanay ayada qorshe la imaanin oo ayada aanay mataqaana ajenda siyaasadeed oo doorashada la imaanin iyo dadka in la qanciyaa laba kale ah dadka inay ku qancaan waa laga rabaa dowladda inay qancisaa laga rabaa laakiin dowladda inay meel iska fadhiisato layguma qanca ay tirahdo sax maaha haddaba marka fiiri madaxweyne farmaajo ayadoo waqtigiisii u dhammaaday ayuu yidhi laba san halla igu daro doorasho qof fiicodan qabana waxaan uga duwannahay taas waay waqtigaa haysanaaye doorashada dowladaha hoose dowladda ha lagu tijaabiyo inta aan federaal la aadin inta aan dowlad goboleedba la aadin soo ma lihin juun laba kun iyo labaatan iyo shan oo hadda lix bilood iyo shan bilood naga xigto ama toddoba bilood naga xigto soo ma ahan waxaan leenahay doorashaan qabanaynaa fursad hala siiyo halala shaqeeyo shaatax iyo saaxiibada bulshada ku daro shaatax iyo saaxiibada bulshada reedka waxaan ka codsanaya waxaan ka rabnaa dowladda inay kala shaqeeyaan dadka ay rabaan in la qanciyo inay miiska soo fadhiistaan dowladd hore isugu soo dayday waxay rabaan dadkaas ayaga inay wax saxiixaan mandateka dadka haysta inay wax la saxiixaanay rabaan taasna gar ma aha talo ay leeyihin talada tandowga ah inta laisla qaato dowladda lagu taageeraa rabaa saaxiibaday waxaan rabnaa inay dadkaas miiska soo fadhiistaan inay qayb ka qaataan annagana diyaaran unaha ina mataqaanaa dowladda in soo fadhiisane haddaan dib ku celsho sanad iyo bar kahor ama laba sano ka hor baydhabo marka habaddu ka dhacday siyaasiyiintii damaca ku jira aad ka mid ahayd waxay ahayd laba kun afar labaatan december in saaxiibka hadda joogo meeshuu ka baxo marka sanad kasta wax qabadla-aanti maa loo fadhin doonaa mase waxaa leedahay weli uun raji ay jirta midda aan leenahaybay meesha ha laga dhaqaaqo waay soomaaliya labaatan iyo afar sano ay meesha soo taagan tahay konton iyo lix sano ka hor ayaa ugu dambeysay doorasho qof iyo coda la qabto mataqaanaa inta wanaagsan ay dowladda qabatay waxa ay ka badan tahay inta iyo meelaha mataqaanaa la daaweyn karo inta aan daaweyn karna aan daaweyno wixii noo suurtagala maanta aan qabanno aan soomaaliya hore u socodsiino waxa aan ku doodaynaba waa taas waay marka dadka dowladda dhaliilaya waxa aan ka rabnaa inay berri ayagana fursadan markay yimaadaan ay mataqaanaa doorasho qabtaan ayaa laga rabaa dastuur inay ka shaqeeyaan amni ay ka shaqeeyaan
adika maanta haystaa soomaan laakiin adika insha alla mucaarada annaga ma haysano mandatekii dowladdan sooma haysato waxaa laga qabtay natiijada adaa adaa ujeeda waxaan ka baranay dowladdii shalay ayada oo aan meel u socon meel gaarin ayaa mataqaanaa wakti inay last minute inay ku darsatay isku dayday laakiin waxaan ka baranay annaga inaan xilli hore wax sii bilowno xilli horaan sii bilownay meel fiicanay maraysaa meesha in dib loo noqdo waxaa ka fudud in hore loo socdo intaasaan leenahay maxaa mukhtaar ay arrinta la xiriirto diyaargarowga ku olali marka laga reebo guddigan la sameeyey saacadihii ugu dambeeyey baarlamaanka fasax gelila marka laga reebo makuu muuqataa inuu jiro diyaargarow kaloo la qabtay horta waxaan rabaa saaxiibkay eh, xuseen inaan ku ammaano haddii hadalka uu sheegayay ay dhab tahay oo la leeyahay madashii awal ku koobneyd keliya ee golaha wadatashiga qaranka keliya wax kastoo siyaasadda ka gaaray go-aan oo uu leeyahay waa la furaa oo dadka bulshada rayidka ama dad kale madashii iyo taladii dalka wax loogu soo dara waa run arrin aad aan ugu fadhino aadna u soo dhaweynayno Eh, sababtoo ah waa dee soomaali oo inay wada tashato waa wax fiican taas halkaasaan kaga gudbaa Eh, mana hubo erey ah ma- ama qof dadka halkan fadhiya ama ha noqoto ama meel kale cid ammaanaysa doorasho dadban oo dhehaysa doorasho dadbanaa fiican ani kolley ma maqal marka eh, qof walba oo soomaali wuxuu ku rajoona in doorashada ay noqoto eh, doorashada hadda de waxaa ahayn waa mid toosa kadibna loo gudbo doorasho qof iyo coda Eh, haddii aan marka intaas kaga gudbo oo su-aashaada aan usoo laabto anigu waxay la tahay arrinta ku saabsan fiiri ee d- ee waxaan loo yaqaano doorashooyinka waa geedi socod waaye maalin walba tallaabaa la qaadaa waa la durkaa waa la qaadaa waa la durkaa waa loo sii dhowaana shalay meeshii dowladnimada aan ka joogno ma joogno laakiin arrinta ah macnaha ee, lix bilood ma dhammaystirantaa wax kastoo loo baahna dabcan ma dhammaystirno Ee, heshiiskii siyaasad ma- oo- ma- loo baahnaa diyaar maya may ma aha shuruucda qaabka loo sameeyey ma iyo guddiga sida loo sameeyey kalsooni ma gelinaysaa dadka soomaaliyeed oo dhan inay ku wada qancaan inay waxaan yihiin wax daah furno oo raalli isaga yahay? maya macnaa waxyaaba naga dhimanaa jiro marka ani mar walba waxaan aaminsanahay waxay tahay dowladnimadaniyo waa geedi socod ee waana ku ammaanaa dowladda tallaabooyinka ay qaaday laakiinse ma aha dee kuwa dhammaystiran oo noo saamaxa haddii marka ay noo keenayso ee, sidaan waa qasab in wax lagu qabtano ay keenayso oo colaad ay noqonayso oo xabad laysu qaadanayo oo dadka lagu dilaayo dee maden marka macnaha dee waa waa mashaakil laakiinse inaan dhahno okay hadda siduu ereyga uu sheego ah inteen guuri karnaa intaanan guuri karnaa waxbaa noo dhiman laakiin sida muuqata hadda lix bilood waxyaabaha laysaga baahan yahay ama ha noqoto shuruucdii ama ha noqoto heshiiska siyaasadeed ama ha noqoto agabkii nooma diyaarsano
Eh, intaanan shaata ku gudbin Eh, xuseen markaad fiiriso dowlad goboleed saaxiibada hadda idinla jooga qaarkood saddex sana xafiiska joogaan waqtiga ka dhammaada marka haddii muddo kor- ku darsi iyo muddo kororsi la diidan yahay iyaga maxaa lagu ogolaaday
Een, waa mahadsantahay dabcan heshiiska een, golaha wadatashiga qaran ayaa waxaa uu ku jiray in la mideeyo doorashada guud ahaan dalka in la mideeyo Een, ah, horey ayaa mataqaana goluhu laakiin ma aan hay-ada baarlamaan maahan waa waa shakhsiyaad siyaasiyiin oo shaqeeya.
go-aano siyaasi ay soo gaareen baarlamaankii soomaaliyana muu diidin haddii dad ka hor yimid oo diiday oo baarlamaankii dowlad goboleedka iyo kii federaalka aanu jirin dabcan mataqaanaa ayaga toodii mataqaana siyaasi ahede sidaasay ugu socotay waxaa lagu burin karo oo jibin karana waa go-aan baarlamaan oo ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ha ahaado haddaba mataqaanaa waxaas in uu qof dowlad goboleed joogaa waqti loogu daro ummadda ma jecla aanaaba ka mida ma jecli laakiin maxaan mataqaana ummaddii soomaaliyeed haddaan nahay aan ku bedelinayna waxaan ku bedelinayna waxaan u baahan nahay meeshii aan joognay labaatan iyo dhowr sano inaan hore uga socono oo doorashooyinka la mideeyo oo isku waqti laga dhigo labo mataqaana in doorasho wax mataqaana duruufteena la jaan qaada ay la qabto midda hadda aan ka hadlayno oo ah lix bilood wax u dhow iyo diyaargarowga iskuma filna waxaan leeyahay ani waxaan aaminsanahay haddii aan isku tashanno soomaali ahaan waa la gaari karaa dowladda waa midaan sheegay inay dabacdo oo dadka la hadasho oo dhegaysato ayada oo frameworka hadda jira lagu dul shaqaynaayo waa loo baahan yahay dabcan haddaa dib loo soo bilaabaa oo heshiisyo siyaasiya la galaa heshiisyo siyaasiya hore loo soo galay inta hadda sagaalka qof ee maalin walba wax soo siixaysay sagaal ka fiican soomaali uma imaanayso heshiis siyaasiya waa la soo galay baarlamaanka soomaaliyana waa soo siixay intaan maxaan ka hagaajin karna oo wax wanaagsan ku dhisi karna midaan rabaa marka inaan si fiican u sheego doorashada saddex heer waay hadda heer deegaan iyo heer dowlad goboleed iyo heer federaal wa tan xasaasiga aniga waxaan qabaa inay tahay tan federaalka iyo tan dowlad goboleedka golayaashii deegaanka oo puntland hore u qabsatay oon hadda nagu jirin ayaa hadda la rabaa dowladda inay qabato oo aan aaminsanahay inta ugu badan degmooyinka in la qaban karo culeys badan male siyaasiyan anigasaan aaminsanahay golayaasha deegaanka in la qabto culeys badan male dhaqaale ahaanna waa macquul waa la qaban karaa soomaaliya waa isku tashan kartaa oo budgetkeeda iyo intay isku tashato ayay mataqaana ka shaqayn kartaa marka aniga waxaan aaminsanahay waxaa wanaagsan waxa la qabtay ayaa ka fiican waxa noo dhimane aan ayada wax ku dul dhisno Eh, shaatakh in mar kasta bulsho rayada aad tidhaahdaan walaaca noo muuqan marka laga yimaado shakhsiyaadka qaldan ama meelaha qalad ka jirna farta ku fiiqdaan aad tidhaahdaan waxaana qaldan ma siyaasahaan baa idinka hortaagan mase dhinacyadan u bislayn inay inay dhaliishiina maqlaan
Een, waa mahadsantahay horta anaga eh, siyaasi ahaan wax naga hor istaagsan ma jiro keliya eh, wada shaqayn la-aanaa jirto waxaa adigu faraxsanaa inuu xuseen maanta yidhi bulshada reedka ha ka shaqeysa arrintaas laakiin eh, bulshada reedka iyadaaba wada shaqeyn balla oo xog la oo acceska dowladda loo lahaa la Een, maxaan cid wax u fahansiina wax u sheegnaa tan labaad muhiimadda waxay ay tahay eh, doorasho dalka in laga qabto ama qof fiican ama doorasho wacyi dalkan la socon karta in la qabto waxay la tahay dadkao dhan lagama maarmo waxay u baahan tahay in lahaansho la wada muujiyo waxay u baahan tahay in dadkao dhan laga qeybgeliyo kii talo ku darsanaayo kii ra'yi ku darsanaayo kii dhaqaalo ku darsanaayo kii waqti ku darsanaayo kii fikir ku darsanaayo inta waxay u baahan tahay in eh, la girgeliyo waxaa noo muuqato ilaa iyo hadda in meel kor oo kooban lagu haayo oo aanan hoos usoo degsan annaga tale aan ka geysano iyo wada shaqeyn aan la yeelan iska laha horta marka hore waxaan ku talin lahaa aniga dowladda dhexdeeda inay wada shaqeyn yeelato oo ay maxaa yeelay waxaan xasuustaa eh, labada kun saddex iyo tob- labaatan saddexda markii la yidhi june labada kun labaatan afarta la qabanaa doorasho february oo la- labada kun labaatan afarti aan nin mas-uul sare ah aan anoo la shiraaya waxaan ku yidhi war june doorasho ma qaban kartiin ma la qaban karaa markaasuu yidhi maya haddii dadka waxaa u sheegtay in june la qabanaaye intaa shir qabataan idaacadda baa dadka la hadashaa u dhahdaa wixii nooma suurtoobeysay waqtigaan ku dari doonaa oo dadku say u noqdaan xogogaal ileen dadku aad shal wax u sheegto xuquuqay leeyihiin inay ogaadaan waxa dowladdu ay samaynayso looma sheegin juuntii waaba la iska soo gudbay iyadoo waxba la qaban hal sano waxay qaadatay in guddi doorasho la sameeyo one year ayaa waxay qaadatay in guddi doorasho la sameeyo hadda lix biloodaa dhiman markaan leeyahay aniga awoodda dowladda ay ku hirgeli karta aa aada u yar Eh, dowladdu mana ka shaqaynayso inay awooddeeda ballaariso oo la caawiyo oo laga wada shaqeeyo oo dadku wada lahaadaan barnaamijkan ayaa aada mataqaana meesha ka maqan intii hadda saas tahayna waa adkaanaysaa mataqaana eh, sidii loo gaari lahaa maarata
waxaan ku dari lahaa aniga waxaa bulshada rayidka waa ogsoon tahay dowladihiisa oo waxayba dowlad asmar ka dadkii ka dhacay ee maxaakiimtii iyo cabdullaahi yuusuf oo dowladnimadiis haysto waa dadkii isu keenay qaabkii kasta iskugu keenaan oo meeshaas in dhiig sii socdo baanjiyey carta ilaa yooman haada tii ugu dambeysay media ugu dambeeya adeerkii la sii waday labada kun mar iyo labaatankii markaa aragnay juun waxaan sameynay collation waxay ahaatay soo wareegta isbahaysiyan sameyn oo bulsharayda waa lagu caanamaalay oo waa broseska waa la socono ra-iisul wasaarihii ugu dambeeye la doortay waa ilaa iyo habeenkii teendhadii waa la taagnayn oo xasan la dooranayo hadda dowladdan waxaan la yaabanaha iyadiioo mostly ka imaatay bulsho rayid waxa ay bulsho rayid uga didayso waxa ay uga didayso macaaradka shalay markay macaaradka ahaayeen anaga waxaan ugu tegaynay meesha ay joogaan jaziira fadhigooda talaan siinaynay taladii anaga anagiyaan nahay weli maanta waxaa waaye ma ma yima dowladdii ayaa la-nahayba annagiyaaba la mujtamacii kale maxaa u malaynaysaa marka xuseen wax yaran ku darsan lahaa wax yaran ku darsan lahaa waxa waaye waxa daayatina waan ku bilaaba warkayga riyo ma soconayso riyo runtaa soconayso
xuseen bulsho rayad kuwii ugu tunka weynaayo maaneedkaysa hadday idin la-yihiin waayo haddaa la tashataan oo kale soomaalida intay joogaan Eh, waa mahadsantahay saaxiibada horta inay mataqaana dabcan wixii dhaliila oo dowladda ay qabaan ay qabt ay u qabaan ay sheegaan waa loo baahan yahay Een, hal shayaan se dhihi lahaa Een, dhaliisha dowladda loo qabo accesska iyo inay mataqaana bulshada rayidka kaalinteeda oo ay ka mid tahay in ayada ay yihiin dadkii bulshada gaari lahaa Een, isku dayga dowladda ah in arrintaas la xoojiyo mar walba waa jira Een, laakiin levelada laga yaaba inay kala duwan yihiin cabashada ay ka qabaan hadda gudoomiyaha asaga mataqaana gudoomiye shaatax noo markhaati kacay guddigay mataqaana hadda la kulmeen maalmo ka hor Een, ah, wasaaradda mataqaana markay sameynaysay maxay ahayd xeerarka kala tashatay Een, dastuurka ayaa mataqaana lagala tashadaa oo maalin walba mataqaana bulshada rayidka waa joogaan shirarka dowladda waa joogaan levelo wasiiray mataqaana la kulmaan ayagaa qiraay maybe waxaa laga yaabaa mataqaana haddee madaxda qaranka oo madaxweynaha iyo wasaaraha waxaa laga yaabaa in mataqaana aan helin ayaga naftooda waa kala shaqeyn karnaa oo laakiin levelka ay gaarsiisa gaarsiinayaan anima aaminsani ajenda dowladeed oo ay ka soo bilaabato siyaasadda oo ugu horeyso mataqaana arrimaha doorashooyinka iyo dastuurka oon ayaga lagala talagelin ma jirto dabcan taladoodii ma la wada qaatay waa meesheeda ayagaa ka jawaabaya laakiin le- levelka levelka ayaga mataqaanaa ay talada ku bixinayeen baarlamaanka soomaaliya xeerarka markuu sameynayo waa la tashanaya bulshada rayidka ah een, ah, maxay ahayd wasaaradda way la tashanaysay oo hadda mataqaana guddigiyay la joogaan ka hor intaan guddiga la samayn iyo hadda kadib waa la waa la tashanaya mid Eh, ge- oo ku saabsan mataqaana siyaasiyiinta iyo dadka soomaaliyeed ee mucaaradka ah Een, horta mucaaradka dabcan waxaa laga rabaa inay principal yeeshaan oo ay foxkooda u ahaado nuxurka oo aanay siyaasad mutaxan oo ku qabso kula dheg aanay noqonin markaan saas leeyahay anaa mucaarad soo ahaa macnaha marka aan mucaarad soo ahayn waxaa annaga oo tiimkeenni xisbiga u b d oo markaas mucaarad ahayn ka shaqayn jirnay xeerarka ay golaha wasiirada soo maara soo mara ayaan inta ka doodno aragti ka yeelin jirnay baarlamaanka la tegi jirnay mucaaradka hadda jira marka haddii mataqaanaa baarlamaankii ay ka baqayaan inay aragti ka dhiibtaan ama ay laga yaabo inaanay aragti lahayn laakiin saaxiibada qaar waxay leeyihiin baarlamaankii uu- uu gacan kooban uu galay oo iyada nafteeda dooda kama socdaan dood ma socoto fiiri tusaalaan kuu soo qaadanaya october laba kun labaatan iyo labadii halkaana mataqaanaa dikaale ee noo dhow ayaa mataqaanaa labaiyo toban qof oo siyaasiyiinta soomaalida aan markaa xilka haynin ee ugu waaweynaa oo dhaliilayay dowlad goboleed dowladda federaalka ayaa la isugu yeeray dowladda federaalka isugu yeertay aragtidoodii waa midda lagu dhisay afarta cutub ee dastuurka qeyb ka mida lagu dhisay waay in ayaga heshiis lala saxeexdo iyo in taladooda la dhagaysto kadibna baarlamaanka la horgeeyaa laba kale ah haddii marka haddaba sidaas ay tahay ay diyaar u yihiin dowladda mar walba diyaaray u tahay bulshada rayidka inay doorsiiso oo weliba dadka isu keento ay diyaar u tahay Eh, aad baa mahadsantahay Xuseen.
Haddii- mid un baan rabaa inaan si fiican u caddeeyo haddii nuxur yihiin waxa la isku haysto fiiri ah garta ilaahay leedahay nuxur haddii yihiin waxa la isku haysto niyahow aan qaadano mataqaanaa laba xisbi aan qaadano iyo labaatan xisbi aan qaadano haddii wax sheekadu ay tahay iyo may sideedaba laga hadli maayo inta ah, xasan sheekh uu xukunka joogo la wada hadli maayaba sideedaba labay kala tahay nuxur hadday tahay dowladda diyaar xuseen aada u mahadsan yahay anaga eh, waxaan muddaa inaanu fahmin een, wadatashi iyo engagement in la- la- lala falgalo mushtaraki in lala tashto labay kala tahay la tashiga anaga aan sheegin waxaan ka wadnaa hadda golaha n c c da xuseen oo markaa xafiiska madaxweynaha joogay waa la xiriirnay anaga waxaa war golaha wadatashiga qaran inta aanan shirin war talahana la weydiiyey ajandooyinka laga shiraayo aan talo ku darsan haddii taa la waayo war markii shi- go-aanada ka soo baxo naftirkooda aragtideen hana la weydiiyo sida wax loogu qaban karo wadatashi horta anaga aan sheegayno kaa ayaa horta kow kaa labo guddi doorashaa la sameeyey qaabkii loo sameeyey sida loo sameeyey wadatashi kamaana lagalama yeelan xaqa u lahayn inaan wadatashi aan ka yeelano maxaa yeelay waxbaan ku bi- waxba waxbaa waxbaan ku biirin lahayn waxbaan ku biirin lahayn marka waxyaabaha u baahan xasaasiyadda ah hadda sida dowladda uga jawaabtay arrinta jubbaland tala fiican aan ka geysan karin xoogaalaan inahayn deegaanka xoogaa ka nahay dadka xoogaa ka nahay tala fiican aan ka geysan karin Al- lama fiirin waxaa laga fiirsay keliya dhinaca siyaasadda laga fiiriy dhinaca bulshada lagama fiirin marka talooyinka annaga aan sheegayn waxa ay tahay waxyaabaha tallaabooyinka la qaadayo saameynta ay yeelan karaan aad u soo kabshaata waqtigan u dhamaaday Taasaan ka hadlay.
Iyo hal daqiiqo adigu maansan.
waxa waaye haddii nanaga ta- talagelinayo hadda guddiga waxa waaye waxa markay marka horeba hadday si kasta u wanaagsan yihiin oo u qurux badan yihiin meesha laga bilaabo jidka loo maro hadduu qaldan yahay qaladkay ku dhammaanaya hadda guddigan la la sameeyo sideed iyo tobanka qof ah aaway kootadii haweenka maxaa si feeri adiga meesha laga bartiiriyey marka haddii haddaba guddigaas aniga sideen ku aamini karaa berrinta inuu xaqayga u doodayo hadduuba qalad ku dhisan yahay maxaa mukhtaaraan siin doonaa Eh, xuseen ma- arrinta doorashada dowladaha hoose oo dabcan aada ugu alisaadaay qodobka ugu muhiimsan oo la isweydiinayo gobolka banaadir ee amnigiisa dowladda gacanta ku hayso dowladda maamusho dadka soomaalidu waxay qabeen rajo weyn oo ah in eh, juun ay soo dooran doonaan maamulkooda digreeta madaxweynaha guddoomiye cusub kusoo doorateen ugu yaraan gobolka banaadir maxaad u qaban weydeen haddii suuragal bay tahay inaad in- in in lasoo doorto eh, golaha deegaanka duqa magaalada Een, gobolka banaadir wuxuu ka mid yahay dowladaha hoose oo la rabo in doorashada laga qabto juunaa loo ballansan yahay ummadda soomaaliyeed oo bulshada rayidka ay ka mid tahay waxaan rabnaa inay nala qaadaan nagu tijaabiyaan dowladda ay ku tijaabiyaan tookadan in mu- bulshada reer muqdisho bulshada taasayba sugayeenba maxaa magacaabista keenay waxaan ku sheegayaa soo ma ahayn dib u dhac kuma dhicin doorashadii iyo ansixintii xeerarka xeerkii oon la ansixinin guddigoo la samayn miyaa mataqaanaa doorasho la qaban karaa may soo ma hadda guddigii la sameeyey xeerarkii lasoo ansixiyey dowladda haddeer ay ficil u bedeleysaa wixii shuruuc iyo xeerar iyo guddi lasoo dhisaayay haddeer waxaa diyaar loo yahay gobolka banaadir degmooyinkiisa iyo maayarkii muqdisho iyo golihii caasimadda in la dhiso waxaa diyaar loo yahay dhammaan deegaanada iyo degmooyinka dalka oo dhan inta suurtagalka ah in laga qabto haddeer lama qabanaayo zuugaan soo qaadanay yaan la dhihin haddeer mataqaanaa sida dowladda ay u qaban lahayd ha lagala shaqeeyo adoo halda ka yar halka muxuu ku jira ugu dambeyn
xalka waxaa iga horreeya arrinaan rabaa inaan saxo arrinta wadatashiga ah documentiga sharciga doorashooyinka toddobaatan iyo saddex bage waaye bageka ugu horeeyo wuxuu ku bilaabanaa macnaa documentiga marka lasoo sameeyo waaye dikreetadii madaxweynaha uu soo saaray oo uu ku ansixiyey sharcigan waa saddex iyo labaatankii november sharciga wadatashigiisa waxaa soo bilaabday lixdii november laba kun labaatan iyo afarta wasaaradda arrimaha gudaha haddii u fiirso waa warqadda ay leedahay prime ministerka uu ku leeyahay u dira golaha baarlamaanka ayadana marka warqadda waxaa la qoray golaha wasaaradda arrimaha gudaha ay qortay lixdii november waxaa ku tiimbaraysan bixid inay warqadaas ka soo baxday tobankii november sharcigan madaxweynaha wuxuu kusoo saaray dikreeto labaatan iyo saddexda macnaheedu waxay tahay toban iyo saddex casho ayaa la marsiiyey baarlamaanka lagu ansixiyey sharciga kaas waa kan noola sheegaa in maya anig golaha wasiirada kama hadlay waxaan ka hadlaa warqadda wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxday ee sharciga ku lafaaqan waxaa ku qoran ku tiimbaraysan tobanka november inay kasoo baxday dikreetada madaxweynahan waxay soo baxay saddex iyo labaatanka november sharciga ku lawafaaqiyin macnaheedu waxaa waa laba asbuuc ayaa lagu soo dhameeyey processkii o dhan kaas waa midka la leeyahay wadatashiga waay xagga idhig hadda dan iyo waxay ku jirtaa horta number one waxay ku jirtaa in lasoo nooleeyo golihii wadatashiga qaranka sababtoo ah madasha macnaha qalad ha lahaado sax ha lahaato sababtoo soomaali waxay u baahan tahay in ay wada hadasho ko midda labaad tallaabo walba oo aan qaadayno waa inaan ka fiirno colaad cusub may noo keenaysaa oo manasi kareenaysaa mase waa isu soo dhaweynaysaa soomaaliya doorasho way u baahan tahay macnaha cid ku diidan ma laha laakiinse waxaa laisku haystaa war waxay tahay war processka aan wada yeelanno wada talada aan yeelanno aan isla wada qaadno so marka fundamental waxay tahay golihii wadatashiga qaranka la soo celiyo madashana siduu sheegay hadda oo xuseen waan ku ammaana mar kale ee hala ballaariyo oo dadka soomaaliya talada ha lagu daro waa mahadsan tahay
aniga waxaan soo jeedin lahayn runtii talo loo dhan yahay in hoosha lagu wado doorashooyinka waana tan lagu gudbi karo dhibaatooyinka hadda hortaagan dowladdan mar kasta inay ka fiirsato waxaa la go-aan kastoo la gaaraya saameynta oo yeelanayo iyo wax ka dhalan karo in laga sii baaraanteg intaana go-aankaas la gaarin
waxaan kusoo koobaya aniga in madasha micnaha haddii ay isqabteen ayaga dhexdooda dad badan oo ka fara dhudhuuban ayaa jiro oo aqoon-yahan leh oo culimo leh oo bulsho rayid leh inay dowladda federaalka dadkaas adeegsato oo ay ku dadaasho doorashooyinkan iyo waxaan inta meel la dhigo oo waxbaa lagu heshiin karaa timeka waa la kordhin karaa wax mushaakil male qof rabo in doorasho dadban loo noqdo maanta soomaaliya ma jirto ama macaarad xaafid marka waxaa la rabaa in micnaha dadka macaaradna aniga ma ammaanayo sababto macaaradna waxaan ogahay kursigaas intuu buurka ka koraayo keliya berita inuu isbedelaayo taa waa waaye aragan usoo ahay marka aniga waxaan leeyahay ummadda ha loo daneeyo yacni dowladda federaalka ah ciddeed ay isleedahay maanta cid walba cid baa u dhow oo keeni karto oo galaangalla leh ha u dirto madashii hala soo celiyo
xuseen ugu dambeyn waxaa ka dhashay muranka mustaqbalka siyaasadda jubbaland hadda taagan oo xabad dhacaysa oo dhibaata ka dhacday mas-uuliyadda ugu dambeeyaa qaadi doona
mas-uuliyadda dabcan horta leveley kale leedahay arrinta doorasho iyo wixii ku saabsan heshiis lasoo galay baa jira marka heshiiska cidda ka baxday iyo abrojka waxaa laga yaabaa inuu kala duwanaado laakiin mas-uuliyadda haddii cidi ka baxdo ayadaa qaadayso aniga ummadda somaaliyeed waxaan u sheegay waxaan leeyahay dowladda waxay diyaar u tahay inay doorasho qabato oo dowladaha hoose qabato juun laba kun iyo labaatan iyo shan insha allah in bulshada rayidka ummadda soomaaliyeedba mataqaana ay markhaati ka noqdaan arrintaas oo lagala shaqeeyo in nala weydiin doono haddii aan lugaha la qabanin dowladda marka luuq qabashada un ha laga daayo ha lagala shaqeeyo dowladda oo mataqaanaa inay arrintaas yaa lagu hadin hayso la tashataan cidda lagu hadin qabayso waa waa cidde oo hadda kursiga la joogo dabcan mataqaanaa waxaa ka mid ah dhinacyo kala duwan ayaa wax ka qaba soo maa hadday noqoto tala tan laga soo gudbo laga socday tan laga gudbay hagaajinno hadday tahay waa sax waay laakiin haddii mataqaanaa hor istaag iyo dagaal iyo hadday noqoto waayo midda mataqaanaa ay tahay in in bulshada rayidka iyo adiga naftaada cabdiqaadir qayb inaad ka qaadato marka meeshaan ma joogi karnee aan hore u dhaqaaqno si aan hore u dhaqaaqi lahayn aan ka tashanno waxbaa hadda noo dhisan aan wax ku dul dhisanno wax ka wanaagsan meesha aan joogna aan samayn karna insha allah guud ahaan intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkaynu ku eegayna suuragalnimada doorasho dalka maka dhici kartaa marka la gaaro mudakhalaadka kooban ee u harsan dowladda soomaaliya waxaan u mahadnaqayaa xuseen sheekh maxamuud la taliyaha madaxweynaha arrimaha dastuurka wasiirka hore batroolka maxamed mukhtaar duniye maxamed cali iyo guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan shaatax dhammaantiin aad baa umahadsantihiin